bismi illaahi raxmaan raxiim waxa weeye maanta xoogay mudaharahada waa dhacay oo ardaydii jaamacadda hargeysa dhiganaysay ay horkacayeen alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wuxuu ku dhammaaday si nabadgelyaa waxay ardaydu ka cabanayso waxaa xalilaya wasaaradda barashada oo wasiirka ugu horeeyo iyo macalimiinta ama dhiimanka jaamacadda dhiga ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay u fududeeyo waxaa timi arrimaha nabadgelyada fariinta aan u gudbinaynaa shacabkeenna waxa weeye hareeraha waxay naga xigaa dad badan oo aan jeclayn maaragtay nabadgelyadeenna iyo horumarka iyo dadaalka socda ka faa'iidaysan kara markiiba marka la mudaharaada sameeyo ama rabshad la abaabulo inay dhibaatooyin badan oo kale oo laynoo geysto haddii la doono laysku wakeen qarxiyo aan isu soo baxno oo halkaa ciidankeenna wax lagu yeelo oo ardaydeenna wax lagu yeelo oo shacbigeenna wax lagu yeelo madaxdeenna wax lagu yeelo waxaan leenahay ardaydu ha u noqonin adeeryaal maalin dambe inaad mudaharaadaan wixii aa ka cabanaysaan idinku xarumihiina waxbarasho jooga dowladda usoo gudbiya wasaaradda waxbarashada idiin joogta oo xalilaysa oo wasiir active ah inoo joogo oo aqoon arrimaha maaragtay waxbarashada takhasuskeeduba yahay waxaan leenahay adeeryaalow maalin dambe mudaharaadka waa garanaysaanoo karaahiya weeye fidma lama shido waxaan leenahay adeeryaal haddaa aqoonsataan idinkoo xafiisyadiina jooga si adaable uga hadla laakiin wixii maanta dhacay oo kale ha isku dayan inaad samaysaan midda kale u hogaansama ciidanka boliisku waa ciidanka ilaalinaya nabadgelyadeennii oo ninka muwaadinka ah xaq wuxuu leeyahy in boliisku ammaankiisa sugo oo tooga ka qabto ka burcaddaa ka cesho ma garta haddii askarigii la maqli waayo lala dagaalamo yaa madaxdii boliiska la maqli waayo yaa haddii beedankeeda leeya ina ilaalinayo waa nasiib daro marka fariintaan gudbinayaa waxa weeye oon qoyadna warbaahinta anoo aada ka mahad celinayaa aan doonaya inaad maanta iga gudbisaan waxa weeye nabadgelyada hala adkeeyo haddii beedankeeda leeyahay isku duubnideena iyo jiritaankeenna waxaynu halkaa ku gaadhnay waxa weeye isu tanaasul iyo nabadgelyo kaadirayaal waxaan soo jeedinayaa ciidanka boliiska in gacan la siiyo oo aan laga hor iman yar iyo weyn dhalinyarada waxaan kugu celcelinayaa inay ay raratay iska daayaan foodada iyo mudaharaadka waa waxa wadanada carabta hadeerta gubay inana waxaynu nahay wadan hadeerto wixiina gaari kasoo kabanaya marka waxaan leeyahay ku celcelinayaa fidma ninkii kiciya nacdal baa ku dhacda dowladuna ishay ku haysaa nabadgelyadeena aan ilaashano
waa tahay ku doonaye arrintaa mudaharaadka saaka haddii aynu dib ugu noqon miyay jirtaa cid ka tirsan ardayda ama mudaharaadka dhegeysay oo loo xiday uxiday miyay jiraan ha waa jiraan dadkii dhallinyarada ahaa oo rabshada abaabulayay markii deedna maqli waayeen ciidanka boliiskana maqli waayeen gobolna maqli waayeen tallaabadii ku habbooneed oo nabadgelyadeeda ay damceen farax ka saaraan tallaabadii ku habbooneyd baa laga qaaday ma ahayn arday qura waxay ahaayeen dad kale oo badan oo rabshoolayaalah marka waxaana ciidanka beliiska gacanta ku hayo waa la kala saari doonaa wayna iska dhammaanaysaa adigu waa ilaa shan iyo afartan qof
gudoomiye maxamed haddaan sababta askar baxsan ku weydiiyo waxka gudoomiye gobolka oo dhan baa tahay gobolka waxaa la gaaray roobaadkii baa marka bilaabmaya sidoo kale waxaa jirta shirkadihii qashinka magaalada ku guuleystay dayacanaan badan baa iyo inaanay hawshii aan si fiican qoon baa ka muuqata meel hashiish baad ku arkaysaa cudurraa ka dhalan kara dhibaata ayay taasina keeni kartaa oo bulshada xagga faydabalkaa u keeni kartaa caasimada arrintaas waa arrin u baahan inaad ka gobol ahaan mas-uuliyadda ka saartaan maxaa arrimaha iska qorshaysan adeer waxa weeye waa ka hadalnay waa nooga qorshaysan tahay shirkadaha qashinka gura mar horena waa farnay hadeerna waa faraynaa xilligii roobkaa bilaabmay inay haddii beedankeeda leeya qashinka ka guraan magaalada oo nadiifiyaan iyagii dowladda hoose iskaashanaya amarkaa waa qabaan fariinta haddana waa faraynaa dadka shacabkaana waxaan leenahay gacan ku siiya marka qashinka la gurayo oo haddii ninku marku qashinka gurigiisa ka soo saaro oo hortiisa ku daadiyo waxa ka fiican inuu uruuriyo oo gaadiidka guraya ay ugu yimaadaan goobihii loogu talagalay ka ilaaliya midda kale qodobka aan u gudbaynana dadka maanta waxa weeye xilli roobaadka baa bilaabmay buundooyinka iyo briisyadii baabuurta dadka ku qaadiseen iyo gaadiidka in ciidanka boliska jooga markay cishaan gaadiidka xilliga tooga rugmanayaan in loo dhega nuglaado la maqlo waxaa maalin walba dadka ku dhintaa iyagoo ka jooga ka jooga ka jooga biyaha laysku qaadaa sidaas dhibaatadu gaadiidkeena iyo shacbigeenaba ku gaadhaa waxaa kale oo aan dadka ugu baaqaynaa dhulka togagaaya xoolodhaqatada ama beeraleyda degan tahay inay cirki waa cusboonaado ilahay waa inoo shubay waana inoo shubay in looga baxo meelaha sarsare ee taagaga fariintaan waxaan meela naga gudbisaan